barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa khamiis bisha mey waa koob iyo toban sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadan idaacadda duhurnimo maanta ee barnaamijka dhallinyarada aan iskugu hayno waxaa ka mid ah qaar ka mid a dhallinyaro ka barakacay magaalada muqdisho xilligii ay colaadaha magaaladaasi ka jireen gobollada qaarna u barakacay ayaa ka warramaya sida ay ula qabsadeen nolosha gobolladii ay tageen waxaan ka imid magaalada muqdisho waxaan kusoo aaday burtine burtuna joogay cabaar kadibna waan kasoo tagay boosaasaa imid waxyaalo badanna waan ka faa'iiday oo nin weynaan ku naqday waaga imaanaa wiil iska yaraan ahaay oo dhallinyaro ah haddana nin odayaa naqday oo intaas ciyaal ku dhalay oo macdegaan ohoo degay sidoo kale waxa aan idiin haynaa dhallinyarada ku nool magaalada laascaanood oo ka warramaya caqabadaha ka haystaa in ay ka qayb galaan siyaasadda door yacni ay kaga qayb galaan ma helaan sababtaan u helin waxaa weeye de magaalada laascaanood oo kale marka laga hadlayo waxaa laga baya qofka kaugu daacsan ee isle yacni dhulkaaga waxu faa'iide inuu yidhahdo warar maawa si kale la yidhahdo ninkan xaggan u ka shaqeynaya ninkan xaggan u ka shaqeynaya markaanu ka gaabsoo yidhahdo bal taada horta adigu meel mari markaa siyaasaddii baa halkaa kaga hadho amba inay dhacdo in dee odaygii ka weynaaba meeshii ku jiro oo taana halkaana iyana uu kaga gaabsado
sidoo kale dhinacii heesaha ayaan ka marnayn intuu barnaamijka uu socdo
racdada waxay aaminigu tiri soo aragtideedii indhuu dooni maaya
waaw xasan aadan samatar codkiisaas goordhow ayaad maqli doontaan xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaa idinku soo maqan oo aad u xiiso badan marka horeyse waxaad ku soo dhowaataan qodobo ka mida warkii dunida shir caalami ah oo ku saabsan dardargelinta horumarka amni ee soomaaliya iyo dhisidda taageero caalami ah oo la siiyo ayaa maanta ka furmay magaalada london ee dalka britain shirka ayaa waxaa ka qaybgelaya madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ra-iisul wasaaraha dalka britain teresa may xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres madaxda qaar ka mid ah dalalka deriska ah iyo wakiilada dalal kale iyo weliba ururo caalami ah madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo shirka ka hadlay ayaa sheegay in in kasta oo soomaaliya hore loogu qabtay shirar badan haddana shirkan uu kaga duwan yahay kuwii hore in wakhtigan soomaaliya ay joogto xaalad aysan marna dib uga laaban doonin waxa uu sheegay in dowladdiisu ay ka dhabayn doonto la dagaalanka saddexda cadow ee soomaaliya ay leedahay oo uu ku sheegay inay yihiin argagixisada musuq maasuqa iyo saboolnimada madaxweynaha ayaa sheegay in uu xoojin doono nidaamka federaalka soomaaliya islamarkaana dhowaan la dhammaystiri doono sharciyada la xidhiidha nidaamka xisbiyada si xildhibaanada iyo kooxaha kale ee danaynaya ay u dhistaan xisbiyo siyaasadeed
saraakiil kongareeska ka tirsan ayaa ku warramay in agaasimihii f b i da ee shaqada laga eriyey james comi uu maalmo ka hor intaaan xilka laga qaadin weydiistay daruuriyad dheeraad a oo uu doonayo inuu ku qabto howsha baaritaanada la xidhiirta ruushka inuu ku lug yeeshay doorashadii madaxtinimo ee dalka maraykanka ka dhacday sanadkii hore iyo sidoo kale suuragalnimada in xiriir uu ka dhexeeyo ruushka iyo ololihii doorashada madaxweyne donald trump saraakiisha ayaa ku warramay in codsiga uu sameeyey ku-xigeenka gariiqaanka guud ee maraykanka rod kaasoo isaga iyo gariiqaanka guud jeff sessions ay soo dhiraandhiriyeen talaadadii sababihii shaqada looga ceeriyey comi wasaaradda cadaaladda ayaa beenisay inuu jiray codsi noocaasi ah
duhur wanaagsan idil ahaantiin ballaanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan qaar ka mid a dhallinyarada ku nool gobolka sool ayaa sheegay in siyaasadaha iskhilaafsan ee ka jira gobolkaas aysan saamayn ku yee ay saameyn ku yeesheen dhallinyarada ku dhaqan gobolka sidoo kalena dhallinyaradani waxay sheegeen in ay jiraan caqabado kale oo ka hortaagan in ay ku biiraan siyaasadda kuwaasu ay ka mid yihiin inaanay haysan dhaqaale ku filan oo ay isku soo sharaxaan iyo badi odayaasha dhaqanka oo door muuqda ku leh soo xulidda cidda ka qaybgalaysa siyaasadda oo aan dhallinyarada ku darin dadka ay magacaabaan haddaba wariyaha v o a gobolka sool cabdikariin olol ayaa warbixintan laascaanood ka soo diray dhallinyarada ayaa had iyo jeer waxay ka hadlaan fursadaha dhallinyarada la siiya inay tahay mid aad u yar marka laga hadlayo doodaha iyo siyaasadda iyo jaangoynta arrimaha bulshada iyagoona aragtidooda si weyn u qeexaya kana sheekaynaya waxyaabaha ugu muhiimsan ay jeclaan lahaayeen waxaana wax ka weydiiyey cabdiqani saleebaan axmed iyo cabdirasaaq xuseen bootaan oo ka mida dhallinyarada adeer ee jooga magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa cabdiqani salebaan axmed waxaana ka mid ahay ardayda dhigata jaamacadda nugal university horta markaan usoo laabto qodobkan siyaasadda soomaalidu marka siyaasadda lasoo qaado khiyaamay xasuustaan laakiinse khiyaamo maaha siyaasaddu waa- waa maam- waa maamul iyo maarayn siyaasadda haddii markaan si- siyaasiyiintu aysan noqon kuwa cadaalad ku shaqeeya waxa weye wax dowlada dhismaya ma jiraan sida dalkeen oo kale adeer waxaad arkaysaa wadankii oo iska burbursan dadkii oo iska kala yaacsan een, horta taa siyaasadda qeexninkeeda haddaa intaa kaga soo gudbo een, dhalinyarada siyaasadda maxaa ka hortaagan haddii la dhaho horta waxyaabo fara badan baa ka hortaagnaan karaa kow horta siyaasad yaa geli karaa marka marka la isweydiiyo horta si- een, dhalinyaro fara badan oo aqoon u leh siyaasadda kow horta qofku waa inuu aqoon-yahan yahay waa inuu horta khibrad leeyahay laba horta waa inuu waa inuu waa inuuna yahay dee nin dhaqaale leh oo dee wixii dhaqaale u baahan tahay oo dee hadeer marka qabiil la dhaho soo xusha maanta een, baarlamaankiinni ama wasiiradiinni ama baarlamaankii la dhaho soo xusha dee hadeer ninka oday kasta marka soo xulayo wuxuu soo cul- ila odayaal baa xulaya odayga ficiisaahe mase la odhan karaa dhallinyarada laftigoodu diyaar inay u yihiin inay tababartaan oo siyaasadda ku biiraan ha dhallinyaradu laftooda horta diyaar way u yihiin een, inay een, inay tababartaan oo ay ku biiraan een, siyaasadda walow dee dhallinyarada een, een, qaarbaday waxbay ku haminayaan qaarka een, een, maamulka iyo maaraynta iyo xaggaas ku haminaya aad bay u jecel yihiin oo inay ku biiraan waxa weeye hadday de awoodaan dhaqaale ahaan iyo een, waxa weeye ay ay odayaashiina de markay soo xulayaan ay waxa weeye ay kusoo sida wax fara badan baa ka hortaagan kow 4.5 ka labo dhaqaale la'aanta dhalinyaradu dhalinyaro fara badan oo dhaqaale la'aan ka hor- waxa weeye een, kuwo fara badan oo ayana waxaa jiri kartaa een, een aqoontii u leh laakiinse haddana dhaqaalihiina haystaa haddana waxyaabo fara badan oo sida qabyaalada iyo balaayo kale iyo iyo waxyaabo fara badan dhibaatooyin aan lasoo koobi karin baa ka hortaagan waa gartay een, laascaanood oo kalean joognaa hadda een, waxaa la sheegaa dhallinyaro fara badan inay u hanqaltaagayaan oo dee een, qaar baa jira iyagu taageero xisbiyo qaar baa jira een, dhallinyaro iyagu ku soo baxay golaha deegaanka degmada laascaanood oo kale horta aniyo marka marka marka waxaa weeye dowlad la dhiso oo qofkii xil xil loo dhiibo dadku soomaalida waxay jecel yihiin wax soo booda laakiin wax soo booda ma jiraan waxaa weeye wixii waqti bay qaadanaysaa hadir tusaale marka marka barasaafkii nin dhalinyara dhalinyara loo doorto laascaanado kale dee hal hal maalin ku wada hagaajin maayo hadir way jiraan een, way jiraan dhalinyaro fara badan oo dee ka tirsan golihii deegaanka oo een, kuwaasna dee waxaa soo saaray shacabka oo shacabka hadday wax dooranayaan iyo weliba dee waxa codaynaya waa- dhalinyaray u badan yihiin waa dhalinyaro dhalinyaradaasuna dhalinyarada codkooda ay ku soo baxeen waxa weeye waxana way qabteen wax badanna way qabteen insha allah aynu markana u laabanno cabdirasaaq xuseen bootaan marka laga hadlayo horta caqabadaha iyo yani yani ku-biiritaanka siyaasadda marka laga hadlayo dhallinyarada haddii aan ku horeeyo yani ku-biiritaanka siyaasadda ee dhallinyarada een, sababaha keena waxaa ka mid a yani horta kow qofkii dhallinyarada ahaa laftiisii oo aan dhulkii laftiisii aan kuba qanacsanayn qofkii dhallinyarada ahaa ee soomaaliga ahaa laftiisii oo aan dhulkii ku qanacsanayn sababta aan uga qa- aan ugu qanacsanayn waxaa weeye dhalinta hadeer joogtaa dowlad kumay dhalan badankooda marka waxaa keenaysaa yacni wixii ay dowlad lahayd oo dhanba ma garanayo waxaan oo dhanna awoodda yani ugu faraha badan ee ka jirta waxaa weeye waa dowlad la'aan meesha ka yimaadeen marka dh- qofkii dhallinyarada ahaa waxay ku kalifaysaa yacni inuu horta bal siyaasaddii dalka uu hami u yeesho horta bal wuxuu odhanaya de marka horta bal dhaqaalo soo hel siyaasaddan Een, balkaba sooqad cabdirasaaq waxaa la sheegaa in dhallinyaradu had iyo jeer aysan een, helin doorkii siyaasadda ama doodihii aan laga qaybgelin waxyaabaha ay ku doodaan bal iga sheekee
Een, haa way jirtaa cabdikarintaas way jirtaa Een, sababaha ay u jiraan waxaa ka mid a meeshii een, inankii dhallinyaradaha ee soo kacay ee firfircoonaa ee loo baahnaa siyaasadda inuu intuu buuxiyo oo yacni uu deegaankiisa siyaasadda siyaasadda yacni uu si nadiifa yacni uga- ugaga shaqayn lahaa oo yacni ugaga qayb qaadan lahaa waxaa ku jira dhowr ka soo jeeda haddii doonaan deegaankiiba ka soo jeeda oo een, sida yacni ninka hore ka dhawaajiyey lacaga ku yimi si yaroo yacni laablaaba oo kale oo ku yimi meeshii isagu mid nadiifa uu la iman lahaa waxaa dhacaysa haddii la doono meeshii isaga la keeni lahaaba in haddii la doono qoladii isaga yacni meesha yacni soo doonan lahayd dan- kharash baa lagu keenayba dhallinyarada laascanood markaanu nimaadno ee magaalada laascanood jooga bal ka waran iyaga een, fahamka siyaasadda ay ka haystaan iyo bal iga sheekee Een, horta marka dhallinyarada laascaanood oo kale marka laga hadlayo dhalinta laascaanood waxay u badan yihiin arday dad arday badan maadaama dad arday badan yihiinna badanaa uma helaan yacni wax wakhtiga horta bal siyaasad marka hore ay uma helaan laakiin wakhtiga ay u helaan siyaasadda ay wakhti u helaanna door yacni ay kaga yacni ay qayb galaan ma helaan sababtaan u helin waxaa weeye de magaalada laascaanood oo kale marka laga hadlayo de wal qof kasta de uu fahmaya magaalada laascaanood marka haddii la doono wuxuu- waxaa laga yaabaa qofka kagu daacsan ee isla yacni dhulkaaga wuxuu faa'iide inuu yidhahdo warar maawa si kale la yidhahdo ninkan xaggan u ka shaqeynaya ninkan xaggan u ka shaqeynaya marka qof kasta waxa- wuxuu ku toosa waxaa weeye baltaada ya markaanu ka gaabsado yidhahdo, baltaada horta adigu meel mari markaa oo siyaasaddii markaa ka gaabsado siyaasaddiiba halkaa kaga hadho amba inay dhacdo in dee odaygii ka weynaaba meeshii ku jiro oo taana halkaana yana uu kaga gaabsado kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o cabdikariin olol oo qaar ka mid a dhallinyarada laascaanood la kulmay oo warbixintaasi nooga soo diray laanta afka soomaaliga e v o a ayaad nagala socotaan
weli barnaamijka dhallinyarada maanta ayaad degeysanaysaan magaalada boosaaso waxay ka mid tahay meelaha ee dadka ay ku hayaameen gaar ahaan kuwo ka barakacay magaalada muqdisho inta ay colaaduhu magaaladaasi ka jireen waxaana dhallinyaro ka barakacay magaaladaasi oo qaarkood muddo labaatan sana halkaasi ku dhaqan ay la kulmeen wariyaha v o a faadumo yaasiin jaamac warbixintan ayayna kasoo dirtay xilligii ay soomaaliya ka bilowdeen dagaalada sokeeye waxaa magaalooyinka puntland usoo barakacay qoysas fara badan oo iminka ubadkii ku dhashay gudaha puntland ay noqdeen kuwo qaangaaray islamarkaasna reer iyo ciyaalba yeeshay haddii aynu dib u jaleecno magaalada ganacsiga puntland ee boosaaso waa halka ugu badan ee iminka ay ku nool yihiin dadyow soomaaliyeed kuwaas oo ay isdhex galeen bulshada gobolka dhinaca ganacsiga iyo inay noqdaan dad wadaaga nolosha sida gabdhaha oo la kala guursado iyo inay barakacayaashu ka dhex muuqdaan horumarka deegaanka bulshada mid ka mid ah dhallinyaradii xilligii ay puntland qoyskoodu usoo barakaceen da'diisu ay ka yaray toban sano iminkana ka mid ah ganacsatada suuqa boosaaso ayaa v o a uga waramay arrimahan walaal magacaygu waa cali khaliif sheekh showwe walaal aniga horta waxaan ka imid magaalada muqdisho markii ugu horeysay marka xigtana maxay ahayd waxaan ku soo aaday burtine burtina joogay cabaar kadibna waan kasoo tagay boosaasaa imid waxyaalo badanna waan ka faa'iiday oo maxay ahaeday oo kamid ah shaqo shaqadan waan ka faa'iiday degaan ahaanna waan ku faa'iiday oo intaasaan joogay amni ahaanna waan ku faa'iiday oo nin weyn oo ku naqday waaga imaanaya wiil iska yara ahaayo oo dhalinyaro ah haddana nin odayaa naqday oo intaas ciyaal ku dhalay oo maca degaan ahoo degay Ee, waxaan u malanaya caliyow dabcan dabeecadaha dhulka iyo dadka dhaqankooda xiliyadii hore inay kugu adkayd iminka waa la qabsataan umalayna haa waa la qabsada hadeero waagii hore xoogaa waa igu adkeedo hataa xagga luqadii waa isdhigi jirna laakiin hadeer waa isfahmni waa isdhexgalnay hadda waxa weye magaalada dhan ay baratiyo meel alaal meeshaan marayo war hal caliyo caliyo aa leeleeyahay dad hataa aan garanayn oo ayki garanaa iska jiro oo magaalada wada joogo marka waxyaalo badan oo dheef ahna waan la kulanay xoogaa waxyaalo iska yararo oo dhib ahna waa iska dhexi karta oo marmar oo xagga fahamka oo deegaanka ka imaan karna way iska dhexi karta marka waxyaalo badan oo dheef ahna waan la laakiin waxaa badan inta macnaa aan ka faa'iidno waayo macnaha amnina waan ka helnay shaqo badan waan ka helnay oo waan shaqaysanaa oo dad maxay aheeday oo shaqaystaan nahay marka waxyaalo badanna waan ka faa'iidnay maxaa qabataan caliyow walaal hadda waxaan ka shaqeeyaa meel farsama ah oo kabaha lagu sameeyo kabaha hiday dhaqankaan sameeyaa iyo waxyaalo badanaan sameeyaa oo maxay ahayd boorsooyinka ka mid ah waa nin iska shaqaysta ah oo maanta isku filan oo cidna u baahnayn oo gacantiisa wax kala soo baxo oo maxay ahayd dadna anfaca anigana is anfaca marka aragtidaada waxaa odhanahay dadka aad baa lays bulshada isu fahantay oo dhinacaan labada dhinac waxbay kala faa'iideen waa la kala faa'iido faado maayo waayo faa'iida hadda anakaa badanaa umaleynayba anaka markaa daraad imaanin dad iska barakaca iska eh waxaan usoo baxnay inaan wax faa'iidno faa'iidadiina maantana alxamdulilah waan gaarnay oo dad waxaan naqanay isbixin karo waxyaale oo ka baxsan oo macnaha oo shalay sidaan ahayn maanta si kasii wanaagsan oo ilbaxnimona waanu dheereeda oo macnaha waan fahamnay marka barakac waxaanba isleeyahay xoogaa waa ka faa'iidnaa isleenahayba maxamed shariif cabdulla suuley oo ka mid ah ganacsatada suuqa boosaaso horena uga soo barakacay koonfurta soomaaliya ayaa aaminsan in isdhexgalka bulshadu uu sababay in barakacayaal badani aysan iminka quudaraynayn inay dib ugu laabtaan gobolladii ay horey uga soo barakaceen maadaama ay ka mid noqdeen bulshada deegaanka insha allah wiila badan oo raaca mara oo reer bari guursada baa jira anigaasoo kale had- gabar reer bari aan guursaday gabar baa ii dhashay waddanka hadda ilaa iyo sagaal iyo toban sun baan joogaa abtin waan isu noqday seedi waan isu noqday ilaa haddii marba reerkii maaragtay een, familkii oo isdhexgalay waa qasab haddii marba waxa- xiriirka waxa weeye si weyn bu- ay- ayuu u baxayaa marka waxaad leedahay haddii aad rabto hadda inaad dib u noqoto wayba adag tahay meesha waad ku xididaysataan umalay maya aniga hadda meel aan u socdo ma laha meesha waa ku xididaysta reer baan ku yeeshay maasha allah sagaal iyo toban sano meel aan jooga haddii inaan ka haajiro ama dib aan ugu sii laabta lagama yaabo laakiin reerku in lasoo salaamaa dib loo laabta soo hadana waa la soo laaban waa la imaanaya halkan hanti guriyo meerado wax dhan baan ku wada leena maasha allah aad baan ugu faraxsanaa maasha allah boqolkiiba boqol meeshan allah nagu noqdo way isdhexgalka bulshada aad buu u wanaagsan yahay hatirtan sidii horena aad buu aga wanaagsan yahay maxaa yeelay een, haddee barakacii markii lasoo barakacay dee dhallinyaradii iyo dumarkii halkan yimaadeen haddee waxaa dhacday dee tabcan maaragtay dabeecadii halkan bari iyo dabeecadii boosaaso haddee inay isku lifaaqanto marka haddee markaa la isfahmo xagga dhaqanka wax badan baan ka dhaxalnay oo hadda aan la soo koobi karin oo wanaagsan ma kasakow arrimaha guurka iyo ganacsiga waxaa dhallinyarada deegaanka iyo kuwa barakacayaashuba ay iska dhexleen xirfado qaybtooda ay iminka ku shaqaystaan magacayga waa daawud axmed cumar cismaan dadka barkaayaashan ka mid ahay walaal waxaan sameeyaa ee, farsamada ee fadhiyada guryaha la dhigto iyo gogola wallaahi kolleyba marka horeba dad soomaaliyeed baan ahayn oo faraq weyn noomuu sii dhexayn iminkana markii aan kusoo barakacnay dalkii ee, aad baan isku dhex galnay oo dhallinyarada aad bay isku guursatay oo farsamadii baa la kala faa'iiday oo aad baa loo kala ganacsadaa wuxuu fiican yahay boqolkiiba boqol dadka soomaaliyeed ee u soo barakacay gobolada puntland ayaa waxaa muuqata inay ku soo kordhiyeen horumar ballaaran waxaa abuurmay suuqyo waaweyn oo kala gedisan waxaa ku soo kordhay xadaarad ilbaxnimo oo dadkaani ay xambaarsanaayeen taasoo saamayn ku yeelatay dadka iyo deegaankaba faadme yaasin jaamac v o a boosaaso
waa tahay dhegeystayaal dhinacii heesaha ayaanu markaanu jallaacaynaa inagoo barnaamijkii ciyaaraha ama xubinta ciyaaraha aan dhowaan idiin soo gudbin doona hase yeeshee codka fanaanka xasan aadan samatar
ololreenka shaqa igu helay adduunnii bulashada kalgaalkii urnibiiriga galay ambabaxa tallaabada anigoo ni jaalhay nabta orodka raacdada waxay aamin igu tiri soo aragtideedii indhuu dooni maaya nabta orodka raacdada waxay aamin igu tiri soo aragtideedii indhuu dooni maaya anasow ugubka igamaqaneegi maayo eh. anasow ugubka igamaqaneegi maayo eh. unugiyeysa qaadka sheekhi alkumayo abaadiro soo ururi caashaqa uuha uuha uuha unugiyeysa qaadka sheekhi alkumayo abaadiro soo ururi caashaqa uuha uuha uuha indheer garad waxaa jira tala luuga aaye waa oday ka sheekeye abtaqa gunteediyo aflibaax jacayl galay waana urtaali indheer garad waxaa jira tala luuga aaye waa oday ka sheekeye abataqa gunteediyo aflibaax jacayl galay waana urtaali hududkii ilduufe eedeeyey nabi saleebaan soma odhan ilaalan ku maqnaa ayaamaan hududkii ilduufe eedeeyey nabi saleebaan soma odhan ilaalan ku maqnaa ayaamahan anasow amaanada maqan eegi maayo anasow amaanada maqan eegi maayo badidii ayaan maqan sheekhii loo irkanayo abaadiro soo uruuri caashaqa uuha uuha uuha badidii ayaan maqan sheekhii loo irkanayo abaadiro soo uruuri caashaqa uuha uuha uuha
codkaas xasan aadan samatar haddaan intaas kaga nimaadno haatanna dhinacii ciyaaraha wararkii ugu dambeeyay ayaan idiin soo gudbinayna
haddii aan ku horrayno kooxaha reaal madrid iyo yuventus ayaa isugu soo haray fainalka koobka kooxaha horyaalada yurub kadib markii ay ka soo kala badiyeen kooxaha monaco iyo atletico madrid haddaba faahfaahinta ciyaarihii ugu dambeeyey ayaan waxaan ka waraystay waryaheenna maxamuud mascade haye mascade sidii aanba horey u saadaalinay yuventus iyo real madrid ayaa isugu soo haray fainalka nuur waa sidaad sheegtay kooxda kubadda cagta ee real madrid waxay hadda usoo baxday ciyaartii kama dambaysta heer ee champions leaga oo horay ay maalintii hore daraad ahayd ay usoo baxday kooxda kubadda cagta yuventus waxaana labadan kooxood ay kulmi doonaan saddexda bisha juun oo dabcan ah kulan xiiso badan oo labadan kooxood dadweynuhu aada uga warsugeen laakiin waxaa xusid mudan habeenkii xalay ahaa kulankii dhex maray atletic madrid iyo iyo real madrid inuu ahaa kulan xiisihiisa leh kooxda atletic madrid qaybtii hore ciyaartay u muuqatay kooxa goolo badan dhalin kartay marbay waxay ku horeysay labiyo eber fursadana way abuureysay laakiin nasiib daro gool ayaa waxaa ka dhaliyay ciyaaryahan isco kaasina waxa uu quusiyey rajadii atletic madrid ay lahayd sidaasi ayaa hadda real madrid iyo yuventus looga warsugayaa ciyaarta kama dambaysta ah sidoo kale haddii aad dib u jaleecdo labadan kooxood taariikhiyan iyo waxyaabihii ciyaarahan waxyaabihii mascadow maadaama real madrid ay sanadihii dhowaa ay qaadaysay koobkan ma la dhihi karaa sanadkan waa sanadkii yuve horta nuurow taariikhda kubadda cagta ciyaartan la yihahdo champions league lama hayo koox laba maroo isku xigta koob ka qaaday taasi waxay noqon doontaa jaranjar dheer oo kurid ka rabta kooxda real madrid hase ahaatee yuventus markaad eegto sanadkan difaacooda iyo qaabka ay u dhisan tahay dhexdooda iyo ciyaaryahankan diabla oo nin messi u eg ah qaab ciyaareedkiisu waxay siinaysaa fursada inay koobkan qaadi karaan haddaad dib u jaleecdo labadan kooxood sanadkii sagaashan iyo sideedii ciyaar kama dambaysa iskaga hor yimaadeen hal iyo eber real madrid ayaa beriga ku badisay marka caradaa faraha badan yuventus way haysaa iyo talyaaniga waayahan ciyaaraha ay ka taalay marka kooxdan yuventus oo difaaceedu adag yahay gollo fara badanna aan laga soo dhalinba intii ciyaarahan ay socdeen fursadeedu aad bay u wanaagsan tahay walow dhinaca kale ronaldo iyo reerihiisu aanay adkayn in laga adkaado mahadsanid mascad dhegaystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa
waa tahay nuur bukhaari iyo mascade ayay kuwaasi ahaayeen hase yeeshee markan aan ka codsado ismaaciil inuu inoo dulmaro qodob ka mid a qodobadii wararka ugu dambeeyey mahadsanid shir caalami ah oo ku saabsan dardargelinta horumarka amni ee soomaaliya iyo dhisidda taageero caalami ah oo la siiyo ayaa maanta ka furmay magaalada london ee dalka britain shirka waxaa ka qaybgelaya madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ra-iisul wasaaraha dalka britain teresa may xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres madaxda qaar ka mid ah dalalka deriska ah iyo wakiilada dalal kale iyo ururo caalami ah madaxweynaha dalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo ka hadlay shirkan ayaa sheegay in inkastoo soomaaliya hore loogu qabtay shirar badan haddana shirkan uu kaga duwan yahay kuwii hore in wakhtigan soomaaliya ay joogto xaalad aanay marna dib uga laaban doonin waxa uu sheegay in dowladdiisu ay ka dhabayn doonto la dagaalanka saddexda cadow oo uu sheegay in soomaaliya ay leedahay oo kala ah argagixisada musuq maasuqa iyo saboolnimada madaxweyne farmaajo ayaa sheegay in uu xoojin doono nidaamka federaaliga ah ee soomaaliya islamarkaana dhowaan la dhammaystiri doono sharciyada la xidhiidha nidaamka xisbiyada si xildhibaanada iyo kooxaha kale ee danaynaya ay u dhistaan xisbiyo siyaasadeed
aad iyo aad buu mahadsan yahay ismaaciil xuseen farjar ayuu ahaa oo inoo dulmarayey qodob ka mid a qodobadii wararka ugu dambeeyey dhegeystayaal gunaanidka idaacadda ayaanu ku sii siqaynaa markan dhinacii heesaha nimcaan hilaac ayaan dhegeystayaasha usoo qabanaynaa
jiradiyo dhibkaan qabo tolo ruux ma jaarin miyo dunida jooga miyo dunida jooga jiradiyo dhibkaan qabo tolo ruux la jaarihin miyo dunida jooga miyo dunida jooga idinkiga kohayo indhihii jicirmo waanigan jibaysane jamashadani hayse jiirtee naftayde jamaashadani hayse jiirtee naftayde aygajeesa wayda aniga hoy maniga maniga maniga hawjeel qab hoy hoy maniga maniga maniga maniga awjeel qaba jamashadani hayse oy jiidatee naftayde jamashadani hayse jiidatee naftayde ay kajeesan wayda
kaasi nimcaan hilaacna wuxuu gebagabow yahay idaacaddayadii duhurnimo jamaal axmed cismaan iyo anoo ismaaciil xuseen farjar idinla socodsiinaya tan iyo intaynu idaacadda afarta galabta hawada dib ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
haddaa jirisa saadaal jeer ubaad la kulantaa intaad dunida joogate jegaan jeegaan la muhdaa jaleecadan ku cashaqay jeexaygi waan suge jeexaygi waan suge jegaan jeegaan la muhdaa jaleecadan ku cashaqay jeexaygi waan suge jeexaygi waan suge jamashadani hayse way jiidatay naftaydi jamashadani hayse jiidatay naftaydi